haatanna ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiya oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kusoo dhowaada
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doonno sababaha keena dibudhacyada doorashooyinka somalilan arrimaha farsamo ee hor yaalla xilligan doorashooyinka doorka beesha caalamka iyo weliba madax bannaanida guddida doorashada ee somalilan barnaamijkeenna wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah guddoomiyihii hore ee guddida doorashooyinka somalilan maxamed axmed xirsi geelle wuxuuna barnaamijka wicitaan ka qaybgelayaa isaga oo ku sugan dalka etoobiya inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo kala duwan weydiinaya ugu horrayn guddoomiyaha waxa aan weydiiyey xaaladda doorashooyinka somalilan bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbi wasalam diyaargarowga horta muddaba wuu soo socday tan iyo in doorashadii deegaanka wixii ka dambeeyeyba labadaas sano u dambeeyeyba diyaargarowga wuu soo socday kolka xaaladdu kolba meel bay maraysay adigu waxa ugu adag meesha yaalla waxaa ahayd un diiwaangelinta codbixiyaha in la sameeyo sababta oo ah doorashadii u dambeysay deegaanka lagu galay diiwaangelin la-aan dowladda baa ka dhacday markaa wuxuu ahaa in aan diiwaangelin la-aan doorasho dambe lagu gelin kolka labada sanadoba runtii waxaan wadnay sidii diiwaangelinta loo hirgelin lahaa kolba marxalado ayay soo qaadatay adugu aakhirkii waxaanu wareejinay tii oo cid walba ay diyaar u tahay oo qaalabixiyaashii maalgelinaya diyaar u yihiin dowladduna qaybteeda ay diyaar la tahay nidaamkii loo geli lahaana laisku wada waafaqay oo dhammaan axsaabta iyo cid walba isku waafaqday ayaanu xilka wareejinay markaa waxaa caado noqotay guddoomiye marar kala duwan bal horta arrintan diiwaangelinta waxaa jirtay sanadkii laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal oo kale in la qabtay hase ahaatee ma garanaysaa muran badan uu ka dhashay laba kun iyo tobankii ayaa mar kale dib loo saxo dib usixid lagu sameeyey maxaa keena in mar walba ama lagu guuldaraysto ama muran badani uu hadheeyo arrinta diiwaangelinta oo dibudhaca doorashooyinka xisbiyada siyaasadduna ay sabab uga dhigaan ha waxa weeye horta waxaanu ahayn de mud maaragtay reer guuraabayna u badnayn dabeedna intii xitaa waktigii mustacmalkana wax diiwaangelin ahoo wadanka laga sameeyey may jirin oo soomaalida guud ahaanba meel kastaba ha ku noolaatee saasay ahayd oo wadamo far badan afrikana wayna kaga duwanayn dabeeto intan dambe ee iminka somaliland ay isku dayday inay samaysana waxa keentay qorshaha markaa laba kun iyo sideedii la sameeyey qorshaha ayaan si fiican runtii loo dhigin dadkiina waxaa maskaxdooda ku badan in uu ku celceliyo oo qof walba uu jeclaysto mar wax ka badan inuu codeeyo kolka marka laga diiwaangelin baa la keenayaa taasi waxay xadidaysaa maaragtay ku celcelintii oo qof walba halkaa dhan buu helayaa cod keliyana wuu yeelanayaa kii baa deedna dadka ay isku dayayaan inay barbar maraan oo qof walba dhowr kaan uu ka helo kolka waagaa laba kun iyo sideedii qorshihii la dhigay baan ku talagelin xaaladda maaragtay dhaqanka soomaalida ahe inay ku celceliyaana si deg degana runtii waa u dhacdoon aada looga fiirsan dabeete waxaa dhacday in qalabka markaa la isticmaalayana wuxuu ahaa qalab runtii aan aada cadfa u ahayn oo oo gaboobay buu ahaa waxyaalahaas dhan baa isku biiray deedna keenay in xogtii looga baahnaa dadka ama faraha laga qaadiyo ama sawirka laga qaadiyo uu xumaado oo markii dambe ay suurtogeli weyday in si fiican loo kala saaro qofkii ku celiyey kii kale isla markaa ay suurtogeli weyday in bahalkii la jadiidiyo oo intiis diiwaangelisa maahay dee inta qaangaadha lagu daro ayaa taasina ay suurtay weydo mushkiladaas ayaa keentay ayaa ka mid waagaa inta aanan su-aal kale ku weydiin mid ka mid a dhegeystayaasho khadka telefoon ku jira bal magacaagadoo ku bilaabaya iyo su-aasha jeclayd guddoomiye hore guddiga doorashooyinka maxamed axmed geelle xirsi waad umahadsantahay walaal waxaan joogaa hargeysa magacayguna waa faadmo fadxiya waxaan walaale horta bal ra'yigayga aan ku yar horumaro wax yar markaad maqasho in doorasho lasoo hadal qaaday xisbiyadii iyo commissionkii dhammaan iyaga unbaa waxaa wada hogaamiyey ilaa iyo guurtidu dabadeedna waxa weeyaan maadaama tii daahir riyaaraba ay hirgashay tan maanta maxaa loo celinayaabaa horta lays odhan karaa midda labaad waxa weeye marka aynu ka hadlayno somaliland somaliland waa dal aan aqoonsi dunida ka haysan waa dal curdina maanta sharaftiisu waxa ay tahay sidii ay doorashadii hore u hirgashay in ay tan maantuna u hirgasho marka miyayna ka haboonayn in guddigii doorashooyinku hadduu ninkana hore wuu usoo ahaa isaga laftarkiisa guddoomiyihii doorashooyinka maadaama uu maantana ay taagan tahay waxaan jeclaan lahaa in bal sidii lagu kala bixi karo ee nabadgelya ku jirto la samayn karo ayaan taasaan weydiinaya walaalkeen
waxa weye horta wa waa run oo dee waktiyaa taarikh horena way soo dhacday laakiin iminka guddiga doorashooyinka iyagu waxa ay sheegeen dee waktiga horeeya ay qaban karaan doorashada oo horta diiwaangelinta baa dee ka horeysa diiwaangelinta intay qaadanaysay way sheegeen markay taa qabtaana xeerka odhanaya maaragtay lix bilood ka hor a lasoo saaro liiska maaragtay codbixiyaha ayay ku dhaqmeen deedna iyagu intaasun bay ayay ayay ku xajideen waktiga horeeya doorashada ay qaban karaan waa runtaa cid waynu wada jecelahay dhammaanteen in mar kasta doorashadu ay waktigeeda inoo dhacdo oo ani waktigeeda dhaafin danta somalilandna way tahay sumcadeedana way tahay haddana dee maalin waxaa imanaysa xaalad aanay loo sii diyaar garoobin oo aanay doorashadii markaa qabsoomi karin haddii la yidhaha dee hala tuqaan tuqiyo oo maaragtay garhka un ha loo geliyana dee dee dhibaatada ka imanaysa kolkaa kol haddii go-aankeenu ahaa inaan diiwaangelin la-aan lagu gelin doorashada diiwaangelintan aanay weli qabsoomin oo ay qabsoomayso waxaa khasaba markaa dee in aynu sugayntii diiwaangelintii noo qabsoonto waktiga ugu habboona maaragtay doorashadu dee la cayimo oo commissionka cayimo waxaan u malanaya waddadu way socotaa waana lagu kala bixi doonaa akhirkana kolley doorasha way dhacaysaa oo taarikhda somaliya markaanu eegno doorashadu dib ha u dhacdee laakiin way qabsoontaa haddana illoba illow way qabsoontaa waan gartay laakiin guddida doorashooyinka waa guddida awood ahaan u leh inay soo saaraan xilliga ay doorasho qaban karayaan laakiin waxaa soo baxaya xilligan dood kaloo muujinaysa golaha guurtida roolkoodu arrimaha doorashooyinka ku leeya waayo haddii guddida doorashooyinka xitaa yidhahdo xilligaasaan qaban karayaa waxaa muuqata inaan go-aankaasi noqon karin xilliga doorasho ku dhacaysa laakiin go-aanka ugu dambeeya ay guurtidu yeelanayaan ma guurtidaa leh mise commissionka ha waa wax jira weeye run ahaantii waxa weeye commissionka doorashooyinka wuxuu ku shaqeynayaa farsamo farsamo ahaan goortii uu doorashadaa qaban karo ayuu ku samaynayaa goladaha guurtida waxa weeye awoodda storia ayaa meesha taallo ay leedahay waxa weeye marka haddii doorashadu waktigeeda ay qabsoomi weydo haddii doorashadu waktigeedii ay qabsoomi weydo marka awoodda mid storia ay noqonaysaa oo guurtida ayaa ka talinaysa waxay noqonayso marka waktigu caadiga uu yahay ee qodob dastoria meesha aanu soo gelayna dee commissionka farsamadiisun baa la raacaya kolkaa guurtidu marka laydhaha waktigii doorashada waktigeedi ma qabsoomayso farsamo ahaan ma qabsoomayso arrinta waxay soo rogaysaa arrin dastoria oo awooddii guurtidu ay yeelanayso talooyinka way qaadanaysaa dadka ti commissionka ka dowladda ta mucaaridka ta waxgaradka dhowba way ka eegayaan laakiin kama dambaysta iyaka ayaa leh maarata inay qiimeeyaan xaaladda waddanku markaa ku jiro iyo goorta ugu habboon ee doorashada qabsoomi karto mid ka mid a dhegeystayaasha khad ku jiraan siiyo bal magacaagood oo ku bilaabaya magacay waxa weya nibaaq ibrahim gamuute agaasimaha centerka xarunta daraasaadka siyaasadda ee center for policy analysis su-aashan guddoomiyaha weydiinaya waxa weya guddoomiyaha hore commissionka dastuurkeenu wuxuu sheegayaa inay muxuu ahayey qodob baa ka hadlaya qodobka afar iyo siddeetan waxyaabaha keeni kara inay doorashada dib u dhacdo oo inta badan masiibooyin iyo dhibaatooyin lagu tilmaamo markaasi maxaa dib u dhigabaas leedihiin muxuu ahaye doorashadan iminka hadda dhacday ha guddoomiye ha waana maqlayaa waa runtaa dastuurku wuxuu xaalado xadidan oo uu qoray baa jirta run ahaantii laakiin marka labaatan ka sanaa u dambeeyey aynu halkan maaragtay aynu siyaasadda kusoo jirnay iyo ilaa laba kun iyo maaragtay labadii doorashooyinkii aynu kusoo jirnay oo dhan waxa caddaatay in ay iman karaan xaalado aan dastuurku qorin oo kuwa uu qoray aan ahayn oo haddana aanay doorashada u qabsoomi karin ayaa ina caddaatay oo farsamo ah oo ama ama ama dee kharash la-aana oo runtii kharash la-aanta marka lagaa lacajiday ma jirta la yidhahdo dee abaarun bay dee kamid noqonaysaa oo ah dee diiwaangelin-aanta aynu ka hadlayno iyaduna farsamo ah kolka waxyaala aan dastuurka markii hore lagu qorin baa soo baxay dee taana waxa keenaya oo sharciyeynaya habdhaqanka lagu dhaqmo ummaddu ay ku dhaqanto ayaa dastuuri ka dhigaya maaragtay wixii aan markii hore aanu dastuurku sheegin kolka haddii la isku adkeeyo uun dhowrkaa qodobe maaragtay dastuurka uu sheegay hore ayaa loo socon layin oo wa waa maaragtay waa laisla xamilmayaa kolka waxaa qaba duruufahan kale ay yimidna de guurtada qiimeynaysa iyadaana go-aaminaysa waana dastuuri sida kuwa qoran ay dastuuri yihiin unbay kuwana noqonayaan kuwa aan qornayn oo laakiin dastuuri ah gudoomiye waxaan leeyahay sidee baa looga bixi karaa baa isleeda markaa dibudhacyadan soo noqnoqonayo dee doorashooyinka in ku salaysnayo sidoo kalena dastuurka sida looga baxayo waxa weeye in mar keliya horta horta la garto sababta keenaysa dibudhaca sababta keenaysaana waa diiwaangelintaasa inoogu weyn kolka horta mar intaa gacanta la saaro oo diiwaangelin hagaagsan ay noo dhacdo ayaa daruuri ah oo laga maarmaana maanta diyaar baa laynoo yahay bulshada caalamku way naga caawinaysaa inagu gudihii diyaar baynu nahay in dee sidii tii hore aanay u dhicin oo mar kale ay naga khasaarin baa waajib ah deedna wixii ka dambeeya dadka dhalinyarta da-da gaadha unbaa la diiwaangelin dib lagu cilmaa diiwaangelin kale weyn loo baahan maayo kolba intii da-da gaadha unbaa la gelin doonaa doorasho dambe dib u dhacaysa diiwaangelin la-aanna ma jirayso kolka waxaynu doorkaa maanta aynu aada uga faa'iidaysano hana la samro waqtiga daa ay qaadanayso oo hadda isir haddaynu kolba maaragtay doorashada halagu degdega oo nidhaahno dee nooma qabsoomaysa diiwaangelintii kolka waxaan arkaa xalka in diiwaangelinta horta maanta culayska la saaro gudoomiyaad aragtaa oo muranada xilligan taagan oo xisbiyadii ayaa kala aragti duwan xukuumaddii iyo guurtidii waa la eedaynayaa beesha caalamku walaac badan bay qabtaa marka aad haddaba arrimaha eegtid sidee baa loo maarayn karaa iyadoo weliba maanka lagu hayo sida ay xeeg xeeg u noqon karto ilkana ay u nabadgeli karaan waa si aan kuu sheegay runtii dadkan ku tartamaya maaragtay doorashada qofba ra'yi buu isagu arkayaa qofba sida uu danta u arkaya buu maaragtay ayuu u wadayaa kolka waa adag tahay horta sida iyagu isugu keenaan haddii marka horeba iyagoo intay heshiiyaan ay ay waxay heshiis ku yihiin ula yimaadaan guurtida guurtidu markaa way tixgelin lahayd run ahaantii iyo ummadda iyo cid waliba laakiin maadaama aanay iyakii meel isugu imanaynin oo hadday maaragtay hore mar hore ay tahay hadday imika tahay aanay isugu imanaynin marka guurtiga awooddeedun baa meesha oolaya way dhegaysan doontaa dhinacyada dhan way dhegaysan doonaan go-aanka kama dambaysta aana guurtida baa yeelanaysa kolka waxaan kula talin lahaa dadka wixii horta guurtida soo saarto in aan maaragtay dee sidaa lagu tixgeliyo sababta oo waxa weeye waa golihii u sarreeyey sharciga waddanka aynu u samaysanay xaaladaha caynkaas marka ay yimaadaan baynu u samaysanay mogta halkii cid kale ay ka talin lahayd ama ajnabi kale lasoo faragelin lahaa ayuu guurteeda u samaysanay ilaa hadda anaa runtii si xun umay talin taariikhdii ina soo marisay kolka iyaguna runtii de annakaani un odhan maayaan oo maaragtay ama ku taagleyn maayaane way tixgelin doonaan maaragtay raayada meesha yaalla oo dhan deedna go-aan bay gaari doonaan wixii ummadda u taraan iyaga ay eegaan waangartay guurtida ka dowladda waxaa odhan lahaa xeerar fara badan baa jira runtii oo si qallooca loo dhigay oo komishkana carqalad runtii ku ah oo mid uu ka mid yahay qodobkan a lixda bilood maaragtay ka hor liiska codbixiyaha la soo saaro uu ka mid yahay mid kale oo farsamo oo odhanaya qalabka diiwaangelinta galab kastaba galab kastaba maalin walba waa in dib lagu soo xereeyaa maaragtay xarunta degmada ayaa isla jira oo farsamahaan caqabad ku ah commissionka bulshada caalamkuna runtii aad ay uga biyadiiday kolka dowladda waxaa kula talin lahaa inay qodobada meesha meesha ka saarto marka commissionka uu soo codsado marka qodobkaa dambe aad ka dhawaajiso kale wuxuu farayaa xilliga doorashadu socoto in qalabka aanu afar iyo labaatan saacad wax ka badan aanu ka maqnaan karin xarunta guddida doorashada ha xilliga diiwaangelintu ay socoto in de intaasoo goobood baa maaragtay degmo weliba ay taxday tan hargeysa oo kale miy iyo magaalaba intaasoo goobood baa la geenayaa maaragtay qalabkii lagu diiwaangelinaya dadka xeerku wuxuu dhigayaa in galab kastaba galab kasta marka maalintii la dhameeyo fiidkii lasoo xereeyo oo xarunta degmada hargeysa lagu soo xereeyo taasina wax maaragtay de ficliyan dee hirgeliya maaha waana wax kaanaya in caqabad maaragtay ku noqonso diiwaangelintii kolka inta aanu joogin runtii cidinagamay dhegeysan kolka waxaan ku talin lahaa dowladda iyo baarlamankuba in ay qodobka ay aada u eegaan iyo qodobada kale ee commissionka uu uu soo jeediyo uu caqabad u arko in meesha laga saaro si awooddii commissionkooda ay u hirgasho sumcaddeenna caalamkuna ay u meel marto waan gartay dhegeysti bay nagu soo noqday bal magacaaga magacaygu waa cabdirashiid walaal waxaan jooga hargeysa waan gartay guddoomiyihi hore guddida doorashooyinka marti inoo ah arrimaha doorashooyinka ayuu ka hadlayaa iyo guddidii hore iyo doorashooyinka somalilan guddoomiye dadku waad mahadsan tahay horta ka qaybgalkaaga marka hore dadku waxay iminka reer somaliland ay aada ugu tahwareersan yihiin ood isweydiinayaan waxa weeye commissionku waxay maalin bay cayimeen kowda june ayay cayimeen oo yidhaahdeen maalintaas ayay doorashada two thousand sixteen ayay doorashada somaliland ka dhacaysaa saasay marka hore madaxweyneha u gudbiyeen doodaha qaar baa waxay odhanayaan june waa bil kulul iyo lama qaban karo doorashooyin sidaynu ka warqabnona lix iyo labaatanka june ayaa la qabtay doorashadii hore bal marka arrintaa inaad noo iftiimisaan dooneynaa doorashada iyo kulaylka iyo arrimaha noocaas oo kale ah ma arrimo marmarsiiyo una abaa mise waa arrimo idinku saaad u qabateen bal nooga waran horta kulaylka horta xubay ka jiraan run ahaantii oo waagaa hore laba kun iyo tobankii lixda labatanka june baanu qabanay laakiin waagaa khasab bay ahdo daruur bay ahdo maaragtay duruufo adag baa jiray intaa lama dhaafin karaynin imika ahaanse dee horta diiwaangelinta baa dee yaa ka horeysa horta in la qabanayo kolka diiwaangelinta haddii waktigeeda ku dhamaato waktigaa commissionka uu shiciro waktiga u horeeya doorashada ay qaban karaan weeyi kolka taa xagga maaragtay cimilada in meelaha qaarkood xeebaha oo kale ay aada u kulin yihiin waktigaasi oo wax yeelo meesha ku jirta oo haddii dee laysla qaato oo laysla garto waxaa maayaa dhibaato bigi aanay ku jirin haddii halkeedaa lagu adkaystana dhibaato ma jirta lafteeda marka saameyn ma ku leedahay xilliyada doorashada la qabanaya cimilada ma lagu talagalaa marka la dejinayo waqtiga doorashada aada iyo aad ha waa lagu talagalaa oo bilaa la qaban karin baa jirta iminka june waagi waa xagaaga bilowgiisii weeyi laakiin bisha july iyo august midnaba midnaba laguma hagaajiyo doorashooyinka tawar ama waa inay june taa ka horeysaa ama waa inay september iyo wixii ka dambeeya maaragtay ay ku hagaagtaa aada baa lagu tixgeliyaa ha markaad eegtid duruufaha farsamo iyo dhinaca sharci ee xilligan yaalla n xilligan suuragal ma tahay in mar la wada qabto doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada horta qorshuhu marka hore saasuu ahaa imikana saasuu wadayahay laakiin anu shaksiyan intii aan commissionka ku jiray inta kale aana reeyay wuxuu ahaa in arrinkaasi aanay habooneen oo halis ay tahay run ahaantii sababta oo ah dee confusion bay keenaysaa oo laba sanduuq oo kala duwan in meeshii la dhigaa bay u baahnaanaysaa dadku waxay u codeynayaan xildhibaan bay dhanka dooranayaan madaxweynena way dooranayaan kolkaa confusion fara badan bay keenaysaa run ahaantii isla markaa waxaa meesha ku jira oo aan iska dhawaajinin haweenka haweenka maaragtay siday doorashada u qayb qaadan lahaayeen oo la yidhi kooto iyo maaragtay nidaam ha loo sameeyo waxaa jira dadkii laga tirada badnaa ee maaragtay waddanka deganaa oo habkan iminka uu u dhisan yahay maaragtay doorashada baarlamanku uu dhisay aan kusoo bixi karin gebi ahaantood waxaas oo dhan ayaa iyaguna u baahantay in la darso sharcigoodii la sameeyo oo nidaamkoodii la sameeyo kolka taa haweenka oo kale markaynu soo qaadno kootaan wadamada qaarkood oo aanu tagnay waxa waxaanu aragnay in laba doorasho isbarbar socoto ay tahay sanaaduuq dumarka u gaar u ah iyo liis gaar u ah iyo sanaaduuq maaragtay madaxweynihii gaar u ah iyo tu kaloo baarlamanka kale gaar u ah waa waxa weeya waa hawl ballaaran oo dee commissionka inuu ku talagala ay tahay ilaa imikana lama hayo xeerkeedii iyo nidaamkeedii kolka ani waxaan ku tali lahaa runtii in la kala qaado labada doorasho taa madaxweynaha iyo taa baarlamankaba
n oo kolba intii aynu qaban karna uun lagu socdo laakiin n baarlamaanku toban sanana wuu fadhiyaa n shuruucda markaynu ka eegno aynu ka nimaadno dhinacii siyaasadda shuruucdii lagu dooran lahaa horta iyadu macnaha ma dhammaystiranta xilligan me ma dhamaystirna meesha maba taalo cidna uma dhaqaaqinba weli mushkiladda u weyn had jeer doorashooyinka dibudhacooda keenayaana waa taas oo kale habkii iyo xeerkii baa maqnaanaya jon wixii olin baa waktiga uu soo gelaya ama diiwaangelintii baa maqnaanaysa kolka imika tan baarlamanka oo kale waagaa laba kun iyo shantii waxaa lagu heshiiyey in waxaa laisku hayey saame qaybinta maaragtay gobolada iyo sida ay u qaybsanayaan gobolada ma waxaa lagu saleynaya maaragtay tiradoodu siday u kala badan tahay mise de sidii maaragtay lixdankii oo labiyo bar lagu dhuftay unba maaragtay lagu soconayaa dee kawaagaa waxaa la gaadhay oo layidhi im waktiga iminkaa si tembareer ahaana kaa hore aynu ugu soconno wixii ka dambeeyana xeerka hala dhigo toban sannadood baa ka dambaysa sida aad sheegayso cid uma dhaqaaqin ismana weydiin mana yaalla iminka haddii wuxuu jiraa iminka doorashada sanadkaa commissionka uu sheegay maaragtay lagaba dhigo dib loo dhigo ma dhammaynayaan dee baarlamankii oo arrinkeedii ma gelayaan ilaa iminkadan hadahaynteedii lama hayo iyo hindisii iyo xalkii midnaba gudoomiye dad badan oo somalilan ku dhaqan marka ay doorasho maqlaan waxaa maskaxdooda kusoo dhacaysa doorashadii ugu dambeysay ee labada kun iyo labayo tobanka iyo weliba khilaafaadka ka dhashay haddaba sidee looga hortegi karaa ayaad is leedahay in uu dhaco khilaaf noocaas oo kale ah ha runtii horta qorshihii waagaa qorshe aada u fiican baanu runtii dhignay oo kuma calaacalayno qorshaha halkaasa maaragtay sidaa nooga dhici maaragtay halkaasaan na sheegtay laakiin haddana marka dee la galo maaragtay operation howlgalka doorashada waxyaalo badan baa qaloocanaya arrintaa cabashooyinka badan ee ka imanayeen arrin farsamo ayay ahayd run ahaantii waay arrimo aan ka aragn waxa weeye in aan dhowr arrin oo balbalaalan aan mar kale iswada raacin waa tan iminkaan ku talinayo inaan labada doorasho la israacin oo sida waagaa hore axsaabtii oo la furay qofkii oo loo codeyno xifdigii loo codeynaynin iyo diiwaangelin la-aan in aan howlaha caynkaasee balbalaalan aan mar kale la iswada raacinin ayaa runtii waay aragnimada imika ina tilmaamaysaa ilaa inta ay nidaamka inoo dejismayo ee farsamo ahaan waxba ay meel inoo dhigmayaan in aynu ayar qoyar qoyar soconno ayaa waay aragnimada aan ku heleehay waxaad hadalkaa kusoo celcelisay beesha caalamka beesha caalamku door intee la eg bay ku leedahay doorashooyinka somalilan oo door weyn bay runtii ku leedahay oo waxa weye horta dhaqaalihii bay dee maaragtay dee ka caawiyaan oo sidaad og tahay dee dawladaha soo koraya dhammaantoodba aad baa looga caawiyaa innaga soomaali ahaan guud ahaan iyo somalilandna way ka kaxag jirtaaba kolka dee dhaqaalaha waxay bixiyaanba afar meelood marka loo qaybiyo saddex meelood bay bixiyaan maaragtay bulshada caalamku ay bixiyaan diiwaangelinta oo kale oo ilaa toban malyuun oo maaragtay dollar ku kacaysa dee waxay bixinayaan afar meelood marka loo qaybiyo maaragtay saddex meelood bay iyagu bixinayaan kolka waa door weyn ayay ku yeelanayaan sidaad ogtahay afrikaba qofka dee dhaqaalaha gacanta ku hayaa isna dee nafuus fara badan iyo maaragtay taxgelin fara badanna uu ku yeelanayaa talada maaragtay qaranka haddii hadalka ugu dambeeya ee commissionka aanu ahayn waktiga doorashadu ay ku qabsoomi karto oo marleyba ay ansixinta iyo ogolaanshaha ay uga dambeynayaan xukuumaddii iyo golihii guurtidu sidee loo odhan karaa sharciyan guddida doorashooyinka uu madax bannaan yahay arrimaha doorashooyinka ha guddiga doorashooyinka wuxuu u madax bannaanya runtii hawlihiisa sida uu u fulinayo laakiin ficliyan markaanu eegno waxyaalo badan baa xajada iyo haddana awooddiisa iyo madax banaanidiisa horta waa mid dhaqaalihiisa uu gacanta kuma haysto oo wuxuu kaga xileeyahay ama dowladdii buu kaga xileeyahay ama de wuxuu kaga bixi- xileeyahay qaalabixiyaashii midda kale waxaa jirta xeerkii ee detintiisa isaga gacanta kuma jirto dabeedna kolba waxaa la soo saaraya xeer maarata ani ku shaqayn karin baa lasoo saaraya arrimo siyaasadeed oo fara badan baa jira oo maaragtay aanay iyaga waxba ka qaban karin waxaa jira iyaga laftooda siyaasiyiin baa soo magacawday oo abaal ka doonaya oo maaragtay nufuud ka doonaya mid walba odhanaya maaragtay sidii hala yeelo kolkaa culeys fara badan baa runtii guddiga doorashooyinka ee ee had iyo jeer ee saarnaanaya oo madax banaanidiisa ee xadidaya oo wiiqaya tan sidee markaanu ka hadlayno de- dibdhaca doorashada haddii waktigeedii ay dhaafto oo ay dhici weydo marka waxay noqonaysaa arrin dastuuri oo sidaan sheegnay ee guurti arrinteeda gacanta ugu jirayso waana dhaqan soo jira runtii ha dhowr jirba madaxweyne walba waa loo kordhiyey de waxaa keenaya diyaargarow la-aanta oo aniga sidaan u sheegay waxaa baahaya mar keliya intaynu sabirno aynu diiwaangelintaan samaysano si aan sabab dambe dibdhaci aana u imanin En- en wakhtiyadee bay idinku adkayd baad is odhan kartaa dad dadka xilligan waayo aragnimadaada la wadaagtid horta komishiga mar walba way uga adag tahay mar walba oo doorasho dhacaysaba Eh, sababta oo ah doorashadu tartan fara badan oo xoog la ayaa ka yimaada Eh, hadday waxay dhaqaloocdaan nabadda ayay ayay ayay ayay halis gelisaa kolka haddii jeer culeys fara badan baa komishinka eh, saaran waaga aad sheegtay laba kun iyo tobankii xaalad adag baa waddanka uu ku jiray Eh, marka runtii aad bay noogu adkayd laakiin eh, eh, waanu isku duurnayn Eh, dee dad ummadana way naala shaqaynaysay aad baa lalagu duceeyey kolkaa taa waana ka soo baxnay tii dambe lafteeda culeys fara badan bay lahayd oo waxaa la israaciyey waagaa in diiwaangelintii la laalo oo la yidhi tii hore laguma geli karo tu cusubna aanan markaa haynin in axsaabtii la furo ururadii siyaasiga ahayd la furo oo xisbinimadii loo tartamo iyo in habkii loo codayn jiray la bedelo oo halkii xisbiga lagu codayn jiray la yidhaahdo qofka ha loo codayo kolka intaasoo xisbi intaasoo urur oo midwalba intaasoo liisa uu keenayo taasina runtii dhibaato weyn bay nagu keentay cabashooyinkii dhacajeen waxay ahaayeen waxyaalihii u yaraa ay dhici kari lahaa ee aanu kasii degnay runtii faragelin intee la-eg ayay ku leeyihiin markaa beesha caalamku go-aanada uu qaadanayo guddida doorashooyinka somalilan maadaama uu dhaqaalihii qayb ka mida bixinayo
ha eh, eh, go-aamada horta qaybta ay kuleeyihin kuwa amar ay kusoo dejinayaan oo ay dusha kaga keenayaan ma aha laakiin de wa- farsamada keenaysa maaragtay iyaguna maaragtay in- in- in- in- sida loo shaqaynayo in iyaguna ay qayb ka qaataan sababta oo ah iyaga laftoodii dowladahoodii bay kasoo qaadeen lacag iyo kharash iyo dadkoodii dadkoodii waxay jecel yihiin lacagtii ay bixiyeen inay dee meel fiican wax ku baxday oo ay wax tartay dowladihii wax la siinayay kolka taasi aada ugu dhegan yihiin deedna qorsho dheer ay- ayaa la leeyahay Em, deeto em, xagga xeerarka iyo xagga farsamada ay u qabsoonaysa arrintuba em, dee ra'yigay ku leeyihiin oo hadday ay u arkaan arrimaha qaarkood in aanay wa- waxba ku qabsoomaynin markaa way ka dhiibtaan ra'yigooda runaantii laakiin amar ay dhakada ka soo dejiyaanoo iyagu ay hadda jeer amraan em, taasi iyadu ma jirto guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa guddoomiyihii hore ee guddida doorashooyinka somalilan maxamed axmed xirsi geelle
aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaana nala socodsiinayey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ciddii ay seegtana waxa ay mar kale dib uga dhegeysan kartaa website-keena v o a somaly com haatana kusoo dhowaada xubintii ganacsiga oo inoo haya waryaheena xuseen xasan dhaqane